waxaan runtii doonaynaa inaan halkan uga faa'iidaysano warbaahinta qaybaheeda kala duwan dhacdo fool xumo maanta ka dhacday tuulada toom oo ka tirsan degmada silaxe dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo runtii khasaare keentay gaadiid iyo dhaawac soo gaadhay xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar kale oo shacaba waxaa mas-uul ka ahaa dowladda hoose hargeysa oo uu hogaaminayo maalkixinka caasimadda waxaa maanta markay saacaddu ahayd koob iyo tobankii ilaa tobankii iyo barkii subaxnimo weerar kusoo qaaday aagga toon weerar dhulbooba kusoo qaaday aagga toon dowladda hoose hadkiisa oo uu harkacaya madaxweynaha iyo guddoomiyaha waaxda maxamuud heybe iyo ilaa shan xildhibaan oo kale waa tii dhowaan lagu dhawaaqay wasaaradda howlaha guud ku dhawaaqday dufurta madaxweyne leeyada la tixraacayo dhulka aanay qorshayn karin dowladaha hoose dowladda hoose hargeysay si cad oo bareer ayay uga jawaabtay isla markiiba midiyaha qarankana way isticmaalaysa runtii iyo kuwa kale madaxa banaanba arrintaasna ganafka ayay ku dhufteen iyagoo taa ka duulaya ayay saaka waxay koob iyo tobankii ilaa tobankii iyo barkii subaxnimo soo weerareen toon buush kaskasta ee qarax dhagado si ay usii boobaan oo ay u qorsheeyaan markii aanu ogaanay waanu nimi goobtii waxaa noogu nimi dad runtii la abaabulay oo laga shaqaynayay la xalato oo lagu talagalay inay khasaare weyn geystaan guddoomiyaha waaxda maxamuud haybe mawlid ayaa bilaabay rasaas oo ka dhacaysa bistoolad baabuur ay dowladdu leedahay oo g t a oo degmada salaax ay leedahay ayuu taayka dambe ka toogtay xabadda ayaa daawaha taabata kor bay u kacday haddana xildhibaan maxamuud bedel ayay ka madanaysay wejiga xaggiisa sare waxaa dhaawac soo gaadhay xildhibaan kale oo mawlid walba la yidhahdo arrintaas waxaa hormuud ka ahaa madaxku-xigeenka caasimadda gacmaha ugu muhiimsan ee uu adeegsanayay ee falkaas sida tooska u fulinayna waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha waaxda maxamuud haybe iyo shaqaalo badan oo kale dowladda hoose ah waxaa kale ka shaqeeyay inay dadka deegaanka iska hor keenaan runtii khasaare aad ballaaran ayaa ka dhacay meeshaas saddex baabuur waa ay ku burbureen guri ay dowladda hoose leedahay oo goobaha cashuuraha loogu talagalana gacmahooda ayay ku burburiyeen waanu gaadsiinay xukuumadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska guud ee ciidanka booliiskaba runtii waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa tallaabada noocaasi haddii aan wax laga qabanin imika inay keeni doonto cawaaqib xumo aada u fool xun oo keenta colaad runtii ka dhex dilaacda beesha dhexdeeda dowladnimadu waa muhiim oo dowladnimadu waxay muujinaysaa dee astaanta kala dambeynta laakiin waxaad moodaa iminka inay wax badan burbureen marka la eego dowladda hoose hargeysa sida dhulka miyiga ah ama baadiyaha ka baxsan magaalada ee ka tirsan degmooyinka ay weerarka ugu hayaan dhulboobka ah dalkan jumhuuriyadda somalilan weli lama kala xadin gobolada iyo degmooyinka dalka waxaa si ku meel gaara loo isticmaalaa habkii loo kala dhigay goobihii codbixinta afsida dastuurka iyo doorashooyinka aagga maanta khasaarahaas ka dhacay waxaa ka sokeeya sanaaduuqdii aftida dastuurka iyo kuwii codbixinta ee looga afooteynayay degmada salaxle anaguna xildhibaan ahaan aanu kasoo baxnay waxaanu wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha guud ee ciidanka booliiskaba ka codsanaynaa inay arrintaas sida u dhaqsaha badan tallaabo uga qaadaan dhinaca sharciga waafaqsan dadka xildhibaanada dhibaatada u geystay rasaartana sidayay ay qataan oo ilaa imika ka kambayngaranaya magaalada dhexdeeda una diyaarsan inay hawshooda sii wataan waa tahay guddoomiye markaa dhulkan aada sheegtay golaha deegaanka caasimadda hargeysa ama dowladda hoose hargeysa in ay qorsheynayeen ulajeedadiisu maxay ahayd maxaase dhulka ay ugu talagaleen oo ay damacsanaayeen inay ka sameeyaan horta baryahan badda waxaa ka socday afarta koole ee magaalada ama degmooyinka magaalada la jaarka aba dhulboob noocaasoo kale ah oo ay xildhibaanada kooxkoox iyo mid mid u boobayeen oo ay u qorsheynayeen iyadoo aan la garanayn ujeeddada ay ka leeyihiin macnaheedu laakiin wuxuu ahaa in dhulka ay qorsheeyaan dugudda ka qaataan oo ay iibsadaan laakiin kama fikirin xuduudaha iyo khasaaraha ka dhalan kara marka ujeeddada ay ka lahaayeen taase guddoomiye marka miyay idiin soo sheegeen oo idinku miyay idinku wargeliyeen mise idinkala tashteen mise keligoodunbaa dhulkaasi qorsheeyey dowladda hoose hargeysa mise waad waxbaad ka ogedeen idinku maadaama aad tihiin xildhibaanadii golaha deegaanka ee salaxley saad sheegtay toonna ay hoos timaado salaxley oo idinka laydinka soo doortay
hawsha mar hore ayaa laga hadlay oo khilaaf noocan oo kale yimi barisaa gobolka muduq jeex ayaa qoraal u qoray dowladda wasiirkiisa oo kaga xeeray dhulka inaanay ka hawdin sinaba marka talabadan waxay ahayd inay ku burinayeen qoraalkii noocaas ahaa